kooxda al-shabaab ee dalka soomaaliya ayaa guuldaro xoog leh kala kulantay bartamaha soomaaliya kadib markii ciidamada dowladdu ay ka qabsadeen magaalooyinkii waaweynaa ay muddada badan maamulayeen ee degmooyinka xarodheere ceeldheer iyo galcad oo toddobaadkan u gacan galay ciidamada soomaaliya haddaba muxuu yahay qorshaha ku aadan degmooyinka la xoreeyey al-shabaabna maxaa laga filan karaa su-aalahan waxaan weydiineynaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo hadda ku sugan degmada xarodheere ee gobolka mudug maalmihii ugu dambeeyey al-shabaab waxaa laga qabsaday deegaano dhowra oo ka tirsan maamulkaaga gaar ahaan gobolada mudug iyo galgaduud maxay kaaga dhigan tahay qabsashada xarodheere iyo magaalooyinka kale adiga iyo dadka reer galmudug
qabsashada laga qabtay galowga argagixisada ah deegaano badan oo ka tirsan dowlad goboleedka waxay nooga dhigan tahay waa guul weyn oo dadka reer galmudug iyo guud ahaan umada soomaaliyeed usoo hoyatay oo runtii qiimaha ay ku kacayso iyo sida ay leedahay aada iyo aada ay u balaaran tahay waxaan leeyahay meel kasta ay joogaan reer galmudug waan isugu hambalyeynayna ugu hambalyeynayna guusha weyn oo ilaahay subxaana watacaala na siiyey oo kaga gaaray kooxihii argagixisada ahaa iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo ay guul u tahay meel kasta oo kamid a soomaaliya oo laga xoreeyo cadowga khawaarigta marka waxay nooga dhigan tahay runtii guul weyn oo la qiyaasi karin xarodheere ilaa iyo hadda dhulka laga xoreeyay ilaa deegaanka masegawaay dhinaca galcad markii la aado xaggee aadeen al-shabaabka dhulkaasi ku sugnaa
shabaab waa jabeen waana ka kasoo firxadeen dhulkaas waana daba joognaa oo ciidamada qalabka sida qeybada kala duwan ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ciidamada daraawiishta galmudug shacabka kacdoonka ee kala hor yimid khawaarijta dhammaan waa la wada daba joogaa meel kasta oy galaan iyo meel kasta ay ufarxadeenna waa uga dabagalaynaa insha allahu tacaala howlgalladan ay dowladda dhexe ku dhawaaqday ka dhanka al-shabaab dadka qaarkii waxay sheegeen in madaxda maamul goboleedyada aanay ku faraxsanayn howlgalkaasi sidee adiga u aragtaa in al-shabaab laga xoreeyo deegaanada galmudug
falastiin dadka qaar inayna ku faraxsanayn maamul goboleedyada taas dee waa wararka waxmagaratada iyo dadka aan xishoonayn ama aan garaadka lahayn qof mas-uula oo soomaaliyeed oo deegaan iyo bel xukuma oo aan ku faraxsanayn oo aan u istaag u taagnayn oo aan taas aysan ahayn mas-uuliyadiisa ma jiraan leenahay haddii jiri karana qof ma ahan baalki marka taa dee waa warar aan sawaab xataa mudnayn oo dadka ku hadaaqa ama ku hadla ay yihiin aan ilaahay ilaahayna ka xishoonayn ummadana aan ama aan dhowrayn xarodheere waxay al-shabaab ka hor ahayd xarun burcad badeed kadib al-shabaab ayaa qabsaday taasi haddana waxay noqotay xaalad kaloo taagan hadda maxaad ku xalinaysaan in xarodheere ay noqoto magaalo nabadeed dadku ay u siman yihiin oo magaaladu aysan ku noqon xaalkeedii hore
xarodheere oo keliya maahan deegaanada laga xoreeyey cadowga khawaarijta waxaa qorshaheenu yahay inay dhammaantood ku soo celino amnigii xorriyaddii noloshii ay waayeen muddo dheer oo ay ka qaaday argaxsadu inaan kusoo celino ayaa qorshaheenu yahay oo ay helaan amni helaan waxbarasho helaan caafimaad helaan dhammaan maamullo iyo dad u adeega helaan ayaa qorshaheenu yahay oo aynan haysan ee ay ku jireen boob iyo dhac iyo baad iyo dil ay gacanta intay ku jireen gacanta khawaarijta ay ku jireen
waxaa jirtaa dhinaca maamulkaad ka hadashay magaalooyin badan oo waxaa jira ay ka mid tahay magaalada xarodheere maamulaad usoo magacaawday deegaankaasi laakiin deegaano badan oo galmudugga dhinaca kalena waxaa ka jira in dadku iyaga ay soo doortaan ciddii maaragtay maamulo deegaanadaasi madaxda ka noqo lahayd ma siinaysaan fursadaasi deegaanadan kale ee dhowaan la xoreeyey si wax dadku isugu raacsan yihiin oo aadan kor uga keenin ay u helaan oo maamul ay dadku raalli ka yihiin ay u helaan
falastiin maamulka lasii magacaabayo waa maamul si ku meel gaara loosii magacaabayo deegaanada xorta ee galmudug dhammaantood waxaan ka hirgalay maamullo dadku doorteen golayaashii deegaanka soo doorteen oo ay dadku soo doorteen tanna waxaan la rabnaa sidaas oo kale meeshii maamul in loosii magacaabana waa lagu qasban yahay oo gaarsiiyo doorasho marka maamullada aan magacaabayna waa maamulladii doorashada golayaashii deegaanka ma aha maamul si rasmiya ku shoogaya ma jire maamulkasa waa kumegaar si waktiga doorashada loo qabto loo gaarsiiyo xoreyntii bayna qayb ka tahay in maamul la sameeyo
waxaa la sheegayaa in wadamo maaragtay saaxiib la ah soomaaliya ay gacan idinka siinayaan dhinaca hawada kaalmo intee la agaad ka helaysaan dhinaca dagaalka hawada
walaal cadowgaani waa sid og tahay waa cadow gagixisa caalamiya weeye oo qatarta ay ku hayaan soomaaliya adduunkana ku hayaan marka saaxiibada soomaaliya waa naga naga kaalmeeyana waa waxa weya waa isku kaashanaynaa waana gacantii un markaas suurtagal ah ama si ku haboon lasaga kaashadana ka kaashanayna marka waa dalabkii ama gacantii aan ka rabno aan ka dalbano inaan ka helnana waa shay ku ah ku haboon maadaama ay cadowgaana yihiin cadow caalamiya
deegaanada hadda aad tagtay ee al-shabaabka laga saaray xaalado bin bini aadanimaa laga sheegayaa oo waxbarashada ugu horeyso caafimaadka ugu horeeyo marka laga reebay in military ahaan al-shabaab looga xoreeyay maxaa u diyaara oo aada hadda ugu tala gasheen kadib al-shabaab magaalooyinkan in laga hirgeliyo
walaal waxaan ugu tala galnay markii laga xoreeyay kadib ayagana dadkaan dadka way sida ay u dhibaateynayaan dhinac walbay u dhibeen way qaxinayaan way qafaalayaan way qasbayaan dadkii bay sii maranayaan oo rabaa inay duurka iyo dhibaato ku ay sii geliyaan dadka waan soo celinaynaa waxaanan ugu baaqnay uguna baaqaynaa ad halkaan haysanaya inay dadku kusoo laabtaan guryahoodii iyo hadiiba ay wax un ganacsiya haysteen ama ay noo raalinayeen ay soo laabtaan si loo gargaaro oo loogu sameeyo barnaamijka xasilinta iyo gurmudka loogu sameeyo marka qorsheenu wuxuu yahay kaas weeye inaan dadka wax walba oo ay haystaan ummaddu ay asaas nolosha kaasiga ahayd dhammaan ayaa ka maqan gargaar ma gaari karin cid u adeegta ma lahayn cid kasartoo boobto dee khawaarijtaas maahane dhammaan inaan intaasoo aan soo celino waanan beesha caalamka ka codsano saaxiibada soomaaliya inay naga naga gargaaraan baahiyahaas muddada dheer dadkaas ku harsaday marka tahay inaan inaan gaarsiino baidn illahi tacala ugu dambeyntii qorshuhu marka hore wuxuu ahaa in dagaalku dhowr dhinac uu ka bilowdo si culays hal mar loo saaro al-shabaab hadda meelaha qaar uu ka socdaa meelaha qaar uu tartiib uga socdaa meelaha qaar xoolii uga socdaa meelaha qaar waa hakadaa ku jira maamulada qaarna maba aanay bilaabinba culays intee la eg ayaa maamulada dariska idinla ah kasoo wajihi karaa dagaalka aada hadda deegaanada ka wadaan galmudug haddii aanay u diyaar garoobin inay ama iska celiyaan ama xuduudaha adkaystaan ama dagaalka aanay kusoo biirin
dagaalkan oo lagula jiro khawaarigta dagaal hadda in loo kala xaro ama lagu kala maqnaado ay sax tahay ama suurtagal tahay maaha waa deegaanadii hadda ayna ka soconna waxaan aaminsannahay inay bilaabi doonaan oo ay ku jiraan ay ku tala jiraan arrintaas haddana dagaalku si ballaaran u socdaa meelo gaar hadda meelo yar kama socdo meelo badan buu ka socdaa annaga deegaanada nooma kala xariisnaa haddaan galmudug iska xoreyno oo intaas dhiman oo meelaha ay ku farxadeen kaga daba tagno waa ka daba tegaynaa insha allah deegaanada kale ama deegaan kale oo soomaaliyeed oo ay kusii harsan yihiin ama ay usii socdaanna ugama harayno maxaa yeelay kaasho ka mida dhulka soomaaliyeed oo ay dadka ku dhibaateynayaan annaga dee hal jir baan nahay waa ku wada xanuunsanaynaa wayna wada dhibaataynaysaa waana lasoo kaana mid tan markaa mid in loo kala haro suurtagal tahay ama sabab loo kala haraa ay jirtahay ma ma ay jirto taa marka waxaan leenahay meelihii kale oo aan hadda weli ayna ka bilaabanna waxaan waxaan dalbanaynaa ama waan ku baaqaynaa inaysan maalinba aan deegaan ama state ama dowlad goboleed ama meel gaara aysan laga gelin dhammaan sida hadda gacanta loogu hayo in sadaasi hal mar ay ka wada ahaato oo ay saas ahaato hawshu waana dhamaadeen wayna jabeen wayna waana waana daba saba dhigaynaa insha allahu tacaala aadaa u mahadsan tahay mudane madaxweyne
falastiin waa mahadsanta kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo isagoo ku sugan degmada xarodheere qadka telefoonka si toosa noogu warramayay